baarlamaanka hay-ad dagaal ma aha waa hay-ad maaragtay nabadeed waa hay-ad maaragtay uqaabilsan shuruucda maaragtay dejintooda iyo dabagalka xukuumadda iyo waa hay-ad sharciyeed maaha hay-ad hubaysan oo dagaalamayso marka haddana yani amaan ahaan hadda waa shirka waa qabsoomi karaa eriyada baarlamaanka maaragtay loo diyaariyay waa meel lagu shiri karo marka taas looma kala maqnaa kala maqnaashiin hadda waa soo noqdeen mudirigaanaa noo dhamaatay marka insha allahu khamiista laga bilaabana waxaana ilaamin doonaa maalinta shirka ugu horreeyay la qaban doono maadaama mooshin uu yaalo hataa baarlamaanka maaragtay oo ku saabsan arrimihii maaragtay heshiiskii habeenta banda oo soomaaliya iyo kenya xukuumadahooda saxiixa ay soo kala qaateen arrimahay kusoo maaragtay heshiiyeen heshiiskan wuxuu horyaala baarlamaanka marka sidaas daraaddeed baarlamaankana fasax caadi kuma jiro shirka waa qabsoomi doona maalmaha soo socda hadii al xildhibaan kasta waxaa laga rabaa inuu soo xaadiro hadda muddadan hadda maaragtay khamiista shirka la ilaamin doono inay dhammaantooda soo xaadiraan shan iyo tobanka bishaan xildhibaanada waxaa maaragtay hadda looga baaqay lagu wargeliyey dhammaantooda inay yimaadaan haddana weliba maaragtay caawan waa ugu celinaya anigoo ka faa'iidaysiinayo fursadda maaragtay aada isiiseen idaacadda hoon afriga idinkoo kumacsan haddana waa ugu baaqayaa in ay soo wada xaroodaan xildhibaanada marka haddana koorumkoodii xildhibaanada hadda jooga saddex boqol oo waxyar dhiban ayaa joogta hadda koorumkoodii koorumka baarlamaanka waa fuul barobalaaf kama taagna insha allahu khamiistana waa ilaamin doonaa in uu maaragtay shirkii muddo dhow loo loo qabto xubigii baarlamaanka qabsoomadiisa